بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه متفق عليه xadiidka lixdan iyo sideedaad min jawaamic اlakhbaar wuxuu leeyahay alimaamu sicdi raximah اllah can abi muusa alashcariy abu muusa alashcari waxaa laga wariyey radia allahu canh cabdullahi bnu qays waa min quraءi الصaxaaba radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh waslm mahalu اljaliisi الصaalix aljaliis waa aladii yujaalisuk waa midka kula fadhiisanaya oo majliska iyo amaakinta fadhiga kula wadaagaya macnaha waa saaxiibuka we jaliiskaaga waa saaxiibkaaga ilaa qofka aad la fadhiisato wax la wadaagto waa ninka saaxiibka ku ah wasfigiisa iyo tusaalihiisa waxa waaye jaliiska saalixa wasuu'i wa jaliisi suu iyo midka liita ee xun ka xaamili lmiski wa naafikhi lkiir labadaa tusaaley kala leeyihiin faxaamilu lmiski midka miskiga ximbaarsan waa midka miskiga iibinaya miskigu waa waxyaabaha udgoonka ah ama diibka ee la isticmaalo kuwa ugu carafta badan way loogu jecel yahay waana qaali ima an yaxdiyak ee ima an yucطiyak ima inuu ku siiyo biduuni muqaabil uu kugu siiyo hadiye ahaan uu kugu siiyo waimaa an tabtaaca minhu wa imaa inaad ka gadato ood ka iibsato wa imaa an tajida minhu imaa inaad ka hesho riixan ayibatan raa'ixa wanaagsan saddex arrin midkood waay saddexdaasi midda ugu liidata ugu hoosayso waa maxay waa midda ugu dambayso ah wa imaa an tajida minhu riixan ayiba waad ka iibsan weysay waana ku sii waaye waxa ugu yara ka helaysa waxa waay raa'ixa wanaagsan agfadhigaad ag fadhido caraf barabadana kusoo gaaraysa caraftuna waa waxyaabaha naftu ay jeceshahay qofkuna uu jecel yahay inuu helo waa saaxiibka wanaagsan ayuu nabigu ku tusaaleeyey sal اllahu alيh wasalam wanaafiqu lkiir midka afuufaya buufinka naafiqa waa afuufidda way alkiirna waa buufinka loo isticmaalo in lagu huriyo oo lagu shido dabka loo isticmaalay biraha markii la jilcinayo ama la tumayo waxaa inta badan isticmaala ama adeegsada dadka biraha tuma ima an yuxriqa iyaabak ima inuu dharkaaga gubo wa ima an tajida minhu riixan khabiia wa ima inaad ka hesho riix xun raa'ixa liidata yacni ur inuu kaa soo gaaro labadaa mid waa tusaale aad iyo aad u xeel dheer markii lasoo koobano labada tusaale macnaheedu waxa waay saaxiibka wanaagsan nafciyo faa'iide lagama waayo faa'iidadaas hadday doonta ha yaraato markay ugu yar tahay faa'iido unbaad ka helaysaa noocay doonta ha noqoto imaa faa'ida dunyawiya wa imaa faa'ida ukhrawiya faa'iida la'aan ma ahan saaxiibka fiican amaa saaxiibka xun mar walba waa darar iyo dhibaato maruu faa'iide iyo nafci kuu leeyahay saaxiibka xun lama arko mar walba dhibaatou kugu yahay noloshaada adduunyo iyo midka aakhira labadaba diinkaaga waa dhibaataynaya haddii diinkaaga dhibaata gaartana adduunya kuuma dhaqana xadiidka marka nebigu wuxuu ku cabirayaa sala allahu caleyh wasalam ahmiyadda ay leedahay qofka mu'minka inuu yeesho saaxiib wanaagsan iyo dhibaatada ay leedahay inaad la saaxiibto qof liita oo xun qofka liita wax faa'iidaa oo aad ka helaysa ma jiraan waa ku dhibaataynaya maalinta qiyaamana suxbadiisa waad ka shallaynaysaa waywma yacadu الظaalimu calىa yadayh yaquulu ya laytani اtakhadtu maca الrasuuli sabiila ya waylata laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaaءanii wakaana الshayطaanu lilinsaani khaduula allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ka sheekaynayaa insaan shallaynaya yowma alqiyaama wa yowma yacadu aalimu calaa yadayh gacantiisuu qaniinaya gacmihiisuu qaniinaya qofka markuu shallaynayo fartuu qaniinaa soo ma markaasuu wuxuu leeyahay yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila waxaan jeclaan lahaa inaan rasuulka maci calayhi salaatu wasalaam aan waddo iyo sabiil samaysto macnaa dariiqi rasuulka inaan raaco saasaan jeclaan lahaa yaa waylataa laytanii hoogayga iyo shallaytadeeda laytanii lam attakhid fulaanan khaliila hebel maxaan saaxiib uga dhigta buu leeyahy waxaan jeclaan lahaa hebel inuusan saaxiibkay ahayn oo ka shallaynayaa saaxiibkii xumaa oo muxuu kugu sameeyey hebel dhibaataduu kuu geysta waa maxay laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii wuxuu iga lumiyey xaqii qur'aankiibuu iga leexiyey diinkii ku dhaqankiisiibuu iga sarfiyey markuu xaqi ii yimid kadib laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii meeshaasi marka waxaa ku jirta cataaw iyo shallayto fara badan ou shallaynayo yowma alqiyaama qofka xun saaxi- qofka leh saaxiibka xun amaa qofka mu'minka ah ee saaxiibka wanaagsan leh saaxiibbada wanaagsan ee ilaahay dartii ku saaxiibay suxbadooda waa mid daa'ima fi dunya waalaakhira alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduw yaa la soo reebay ila almuttaqiin allah subxaana wa tacaala wuxuu soo reebay kuwa muttaqiinta ah kuwa ilaahay ka baqa saaxiibbada maalinkaa qaarkood qaarka kale cadow bay u yihiin maalinta qiyaamo waa la kala tegayaa intii adduunya ku saaxiibtay intii jacaylkooda iyo walaalnimadooda ay ku dhisneed dano khaasa iyo dana adduunyo maalinta qiyaame cadow bay isku noqonayaan waxaa soo haraya oo daa'imaya kuwa suxbadooda ay ku dhisneed ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala alxubu fillaah waa min awthaqi cura aliimaan alxubu fillaah walbuqdu fillaah inaa ilaahay darteed wax- ilaahay dartii a wax u jeclaato meeshaa warka waxaa ku jira oo la rabaa inaan ka faa'iidaysanno qofka aad la saaxiibayso ilaahay dartii ula saaxiib ujeeddo adduunya yaysan kaa noqonin mid een, masaalix adduunyo aad ku ilaashanayso suxbadaadu yaysan ku dhisnaanin maxaa yeele haddii wuxuu yihiin ama saaxiibnimadu ay tahay mid aqraad iyo dana adduunyo ku dhisan ma daa'imayso ma sii jirayso waxay jiraysaa intii dantu ay jirto maalinkii dantii aad lahayd ama adiga uu kaa lahaa ay baaba'do suxbadaasi ma baaqi bay noqonaysaa waa baaba'aysaa laakiin suxbadu hadday tahay mid ilaahay dartii ku dhisan maxaa loola jeedaa ilaahay dartii qofkan waxaad ula saaxiibaysaa ood u jeclaanaysaa inta istiqaamadiisa iyo diinkiisa iyo toosnaantiisu ay la-eg tahay hadduu qofku yahay qof mutiic lirabbihi ah subxaana wa tacaala ilaahay ateeca macsiyada ka fogaada diinka ku toosan jeclow ilaahay dartii u jeclow u jeclow khaaliqa aad jeceshahay inuu jecel yahay asigana uu ateeco darteed waa alxubu fillaah fillaah ay waa min ajli illaah waa alla dartii waa hadduu laakiin maalin markuu xoogaa ku siiyo aad tidhahdo maa shaa allah maa axsana hebel waa fiican yahay oo muxuu ku fiican yahay wuxuu ku fiican yahay waa xoogaada uu ku siiyey waxaa laga yaabaa inuusan tukan laakiin aad jecesha ma soomayo waad jecesha waa caasi ilaahay caasiye subxaana wa tacaala waad jecesha xooga ayaanu dhaqaalo ku siiyey ama daduu kaa difaacay ama qaraabuu kula yaho reernimuu kugu dhow yahay iyo wixii la mida kaasi alxubu fillaah ma ah ilaahay dartii qofkaas uma jeclaan jeceylkaasuna qiimo ma laha mana sii jiri doono waana midka alla uu tilmaamay uu leeyahay alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduw qaarkood qaarka kale maalinkaa cadow ayay ku noqonayaan jacaylkaagu ha noqdo ilaahay dartii ilaa ilaahay dartii subxaana wa tacaala aada qofka u jeclaato haddaad nacaysana ilaahay dartii ha ahaato ilaahay dartii una maxaa lagu garanayaa culummadu waxay yidhahan waxaa lagu garanayaa qofkan aad ilaahay dartii u jeceshahay jacaylkiisu kaa baabi'i maayo ilaa inuu macsiyo ku dhaco oo allihii dartii aad u jeclaatay uu caasiyo mooyaane waxaa ku goy kartaa waa inuu isbedelo oo toosnaantii iyo wanaaggii diiniga ah uu iska bedelo laakiin asigoo sidiisii ah oo diinkii iyo wanaagga shala ku jeclaatay ku sifaysan hadduu maalinkaa xanaajiyo ee aad tidhaha hebel waa nacay marka horeba xubbigaagu fillaahi ma ahayn ee wuxuu ahaa inuu ku farxad geliyey inuu si fiican kugula hadlay inuu waxoogaa jaabka xaggii kaaga roonaaday iyo wixii la mid a kaasi xubbigiisu fillaahi ma ah alxubbu fillaah wuxuu ku go'i karaa inuu qofkii iska bedelo wixii aad u jeclaatay oo alla dartii ahayd oo macsiyo iyo xumaan iyo xaggaa u aado waxaadna ogtihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay toddobada harka alla la harinayo yowma alqiyaama fadligaasi ogaada fadli sahlan ma aha fadli aad u weyn waayo maalinkaasi dhib badanaa jira ilaahay hanaga ilaahay hanaga badbaadiyo murugo fara badanaa jirta qoraxda waa la soo dhowaynayaa qofka dhididkiisaa webi noqonaya webi oo dhex dabaalanayo yacni sida qoraxdu ay kulusha asiga dadka qaarkood waxaa kulligood wada daboolaya oo qarqinaya dhididkiisi dhididkii dhulka ku da'ay iyo biyihii ka baxay ayaa webi noqonaya qoraxda hadda mararka qaar waxaan ka sheeganaa kuleelkeeda bannaanka haddaad u baxdo waxaa laga yaaba inaad wax badan taagnaa karin hadda waa kaa fogta maalinta qiyaama waa lagu soo dhowaynaya korkaaga alla keenaya ayadoo aad u kulul maalinkaas kuleelka faraha badan uu jiro toddoba sinfi kuleelkaas arki maayaan harka ilaahay baa la harinayaa dillu carshi araxmaan allaha raxmaanka carshigiisa harkii ayay hoos harsanayaan waa fadli aad iyo aad u weyn toddobadaas yaa ka mid ah warajulaani taxaabaa fi llaahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayh iska fiiri taxaabaa fi llaahi wa fi llaahi maxaa ku baxaya fii hayr illaahi wixii ah laba nin oo isjecel waxay isku jecel yihiin ilaahay dartii ay tahay ilaahay dartii waa dan kale ma jirto aqraad kale ma laha waa alla dartii fadli aad iyo aad u weyn waa wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alay wasalam fi xadiidi anas ibni malik radia allahu canh ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار سدح داسي قفك أي كسغنيهين إيمان كددن كي سواه لي النبي صلى الله عليه وسلم iimaankii waa macaansaday waa qof iimaanku ku duxay oon macaankiisa iyo dhadhankiisii dareen saddexdaasi qofkay ku sugan yihiin ama hela saddexdaasi waa maxay allay rasuul inuu jecel yahay jacayl ka weyn waxa ka soo haroo dhan xubullaahi wa rasuulihi waa inay noqdaan fowqa kulli maxaba jacayl walba waa inaad xubullaahi wa rasuulihi aad ka hormariso waa inay cidna kuula sinnaanin taa waa midda koowaad laa waalid walaa walad walaa qaraaba midna waa inaysan kula sinna xataa naftaada waa inaysan kula sinna ilaahay jacaylkii rasuulka jacaylkii waa jacayl walba inay ka sara maraan midda labaad wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waana mowdicu shaahid meesha xadiidka aan uga dan leenaha halkaas waa inuu qofka jeclaado qofka uu jeclaanayo u jeclaan maayo ilaa lilah waa shardi laa yuxibuhu ila lilah ilaahay dartii mooye wax kale u jeclaan maayo dano kale ma laha kan saddexaad waxa waaye ama khaslada saddexaad waxa waaye inuu naco inuu gaalnimo ku dhaco ama gaalnimo u noqdo markuu ilaahay gaalnimo ka badbaadiyo kadib siduu u nacayo in naar lagu tuuro qof jecel ma jiraa in naar iyo dab lagu rido nacaybka aad necab tahay xad intee la eg buu la egyahay waa necab aad iyo aad u weyn waa inay kuula mid tahay gaalnimo inaad gasho inay kuula mid noqoto adoo naar lagu ridayo kale saddexdaasi qofka hadduu helo iimaanka dhadhankiisa waa helay marka xubbigaaga hadduu yahay lilaahi caza wajal khayr iyo wanaag fara badan ayaad ku sugantaa haddaad walaalo ku tihiin ood isku jeceshihiin ilaahay dartii laakiin hadday dano kale jiraan wax faa'iidaa ma laha jacaylkaasi ma noqonayo midaad aakhiro ku faa'iidaan saaxiibnimaduna waa baaba'aysaa ilaa labada ku saaxiibbaa ilaahay dartii mooyaane qofka markaad saaxiib ka dhiganayso ilaahay dartii ula saaxiib ha noqdo qof wanaagsan oo saalixa si aad uga badbaado xumaanta midka xun ama saaxiibka liita qaala raximah llah can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa yuldaqu lmu'minu min juxrin waaxidin maratayn qofka mu'minkaa lagama qaniino hal god laba jeer laa yuldaqu lmu'minu mu'minka lama qaniino min juxrin waaxidin hal god lagama qaniino maratayni laba jeer xadiidkan macnihiisu waa maxay macnihiisu waxa waaye xadiidkalu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ah almu'minu kayisun fatin qofka mu'minka waa caaqil baraarug badan mu'minku muqafal ma aha mu'minku doqon ma aha mooga ma aha qofka mu'minka waa qof fatina oo baraarug badan qofka mu'minka god laba jeer lagama qaniino waxyaaba fara badanaa soo gelaya tusaalooyinka culammadu sheegeen waxaa ka mid ah qofka mu'minka hadduu macsiyo ku dhaco macsiyadii xumaantay leedahay oo arkow ka toobad keeno mar labaad kuma noqdo maxaa yeele dhibkiibaa u muuqdo xumaantu ay leedahay walidaalika alla subxaana wa tacaala markuu ka soo hadlay kuwii faafiyey xaadiatu lifki iyo been abuuradkii caaisha lagu sameeyey radia allaahu canha muxuu ku khatimay alla subxaana wa tacaala yacidukum allah an tacuuduu limilihi abadan in kuntum mu'miniin ilaahay wuxuu idinka waaninayaa arrintaasoo kale inaad mar dambe u noqotaan mar waa ku dhacdeen mar labaad ha ku dhicinabo qofka mu'minka ma aha mid dhacdhac badan hadduu meel ku qaldamo qaladkeedu u muuqdo wuxuu iska ilaaliyaa mar labaad inuu ku dhaco nebigu calayhi salaatu wasalaam marka arrintaasuu noo sheegaya laa yuldaqu lmu'minu min juxrin waaxidin maratayni qofka mu'minka god lagama qaniino laba jeer maxaa yeele waa baraarug badan yahay hadduu arko waddadii hore inay qaldanayd dib dambe uguma noqdo wuu ka gaashaantaa walidaalika shuruuda toobada waxaa ka mid ah alcasmu calaa anlaa yacuuda ilayh xumaantii iyo macsiyadii uu sameeyey inuu go'aansado inuusan weligii dib dambe ugu noqon weligii inuusan dib dambe ugu noqon inuu go'aansado go'aankaas waxaa la rabaa inuusan noqon mid afka ah ee waa inuu noqdo go'aan iyo casiimo qalbigiisa ka soo go'day oo uu go'aan ku gaarayo inuusan dib dambe xumaan ugu noqonaynin وعن أبي ذر رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق رواه البيهقي في شعب الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر لا عقل عقل مجره كالتدبير أو لم إذا ماملك تدبيرك قفك أو مامولنا يا أموره سأدنيا يا متك آخره عقل لم إذا مجره معنى عقل دمانتي وتدبير يا مامول dadka waxaa uga caqli badan kan arrimihiisu ay u tartiibsan yihiin arrimihiisa adduunyana ay u nadaamsan yihiin umuurihiisa aakhirana ay u nadaamsan yihiin walaa waraca warac ma jiro iyo isdhowrid kalkafi oo la mid ah ka joogsiga warac oo dhan waa ka istaagid waxaan markay muxaram inay yihiin aada ogaato haddaad warac leedahay ka joogso walaa xasaba xasab iyo nasab wanaagsan ma jiro ka xusni اlkhuluqi oo akhlaaq wanaagga la mid ah xasabka culammadu labay labay u qaybiyeen xasab min xayu اlintisaab ah oo ah dadku u nisba sheeganayo iyo cidda uu ka soo jeedo iyo xasab aan ahayn nasab loo nisba sheeganayo laakiin dabeecadu wanaag iyo akhlaaqda qofka ah haddaad rabto marka xasabkan ugu wanaagsan inaad hesho xusnulkhuluqa wax la mida ma jiraan dadka waxaa ugu fiican kan ugu akhlaaqda wanaagsan ugu mucaamalada wanaagsan xadiidkan sanadkiisu waa daciif dacfigiisu weliba waa shadiid oo waa daran yahay sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo ibraahim ibn hishaam culammada muxadisiinta qaar ka mid ah waxay ku xukumeen inuu yahay kadaab xadiidku marka xadiis sugan ma aha wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin